saacadihii lasoo dhaafay waxaa beer ku taalla ismaamulka kiyambo ee dalka kenya laga helay georgi kombir oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda kenya kaas oo la afduubtay kolsii horeysay kooxo aan la garanaynin ayaa waxa ay maalin ka hor xildhibaankan ka afduubteen afaafka hore ee kiniisad ku taalla deegaan ka tirsan ismaamulka kiyambo ee dalka kenya xildhibaankan ayaa waxa uu ka mid ahaa kuwa mucaaradka ku ah xukuumadda uu hogaamiyo william ruuto waxaana falka lagula kacay cambaareeyey xubnaha mucaaradka ee dalka kenya qoyska xildhibaanka la helay ayaa xaqiijiyey in lagu daaweynayo cisbitaal lagu magacaabo karen kadib markii isaga oo jirdil xooggan loo geystay laga helay beer ku taalla ismaamulkaasi kiyambo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya georgi comber oo dhulka yaalla ayna ka muuqdeen jirdilka loo geystay halka laga soo helay ayaana goobta laga afduubtay u jirta toban kilomitir sida ay sheegeen ilwareedyo maxalli ah ilawareedyo kale ayaa sheegaya in ninkan maalmihii lasoo dhaafay ay kusoo dhacayeen fariimo uga imaanaya dhanka ciidanka ammaanka ee waddanka kenya kuwaas oo u haystay eed la xiriirta boobdholeed inkastoo hay-adaha ammaanku iska fogeeyeen dhacdadan haddana waxay tani kusoo beegmaysaa xili xukuumadda nairobi tan iyo bishii juun sannadkii laba kun afar iyo labaatankii oo ay dhaceen rabshadihii gilgilay dalkaasi ee looga soo horjeeday canshuur kordhinta lagu eedeeyey afduubka ku dhowaad boqol xubnood sida uu sheegay waxa ay ugu yeedhaan guddiga qaran ee xuquuqul insaanka kenya toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii mid ka mid ah waddooyinka nairobi lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya waxaana dilkiisa sida la sheegay ka dambeeyey rag hubaysan oo mooto ku socday